magaalada burca ee gobolka togdheer ayaa laga daafuray macadka alixsaan oo lagu baran doono luuqadda carabiga macadku ay hirgeliyeen dhallinyaro aqoon-yahana ayaa waxaa kasoo qayb galay madax iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan maamulaha macadka alixsaan sheekh yuusuf faarax ayaa ka waramaya ahmiyadda ay u aasaaseen macadka alixsaan waxaan ugu bushaaraynaa dhammaan bulshada ku dhaqan gobolka togdheer nawaaxigiisa in la dahfuray macad ulixsaan lidiraasaat alislaamiyati waluqati alcarabiya macadkaas oo ka kooban dugsi dhexe iyo dugsi sare macadkaas oo lagu baran doono culumta shareecada qaybaheeda kala duwan sida caqiidada fiqiga xadiidka siirada culumta carabiyada iyo dhammaan faniyada kala duwan ee ka kooban tahay shareecada islaamka lagu baran doono qaar ka mida madaxdii iyo marti sharaftii kasoo qayb gasho ayaa bogaadiyey macadka lagu baran doono luuqadda carabiga inta aan weli ogeyni macadkaasaa laydiin furay kusoo dhowaada sidaa la sheegay wuxuu leeyahay waxyaabo badan waxaan ugu talagalnay inaanu noqon macahaduun waayo macahade fara badan ayaa gobolka ka furan laakiin waxaan ugu talagalnay inuu wax kaga duwanaado ama kaga suntanaado waxyaabaha macahadada gobolka ka furani ay leeyihiin ee xaafadan balaasa na waxaan leeyahay maxadkaa ha laga soo qayb galo ha la soo camiro ha laga faa'iidaysto wakhtigayna geliya xaafadda balaasa laga furay aan leeyahay reer togdheer oo dhan iyo reer balaasa iyo reer burcaba ka faa'iidaysta wakhti fiican oo qurux leh oo markaa duhur laga soo baxo ilaa iyo cishe aynu aad iyo aada uga faa'iidaysano waxaa waajiba in iskuullada noocana laga faa'iidaysto in iskuulkan xaafad weyn buu ku yaalaa magaaladuna waa isku wada dhowdahay basas buu leeyahay in laga faa'iideeyo macadka ayaa door ka qaadan doona horumarinta barashada luuqadda carabiga oo inta badan ku yar tahay goobaha lagu barto markii laga soo tago dugsiyada qur-aanka kariimka